sabuuraddii labaatan iyo labaad ilaahayow ilaahayow maxaad ii dayrisay oo aad uga fogaatay caawimaadayda iyo hadalka hinraaggayga ilaahayow maalintii waan kuu qayshadaa adiguse iima jawaabtid oo habeennimadana waan qayliyaa oo ma nasto laakiinse adigu quduus baad tahay oo kursigaaga waxaad ka dhigtaa ammaanta reer binu israa'iil awowayaashayo adigay isku kaa halleeyeen iyagu way isku kaa halleeyeen oo adna waad samata bixisay adigay kuu qayshadeen oo way samata baxeen way isku kaa halleeyeen oo mana ay ceeboobin laakiinse anugu waxaan ahay dixiri oo dad ma ihi waxaan ahay mid la caayo oo dadku quursado oo kuway arka oo dhammu way igu qoslaan bulshamahay yuubaan oo madaxay lulaan iyagoo leh rabbigu isku halleeyey ha samata bixiyo bal isagu waa kan ku faraxsane hadda ha samata bixiyo laakiinse adigu waxaad tahay kii uurka iga soo bixiyey oo intaan naasaha hooyaday nuugayey waxaad iga dhigtay mid ku aaminsan aniga dushaadaa laygu soo tuuray markaan uurka ka soo baxay xataa tan iyo intaan uurkii hooyaday ku jiray ilaahaygaad ahayd ha iga fogaan waayo dhib baa soo dhow qof i caawiyana ma jiro waxaa i hareereeyey dibiyo badan oo kuwii baashaan oo xoogga badnaa ayaa hareerahayga isku wareejiyey afkooday iigu fureen sidii libaax hamuunsan oo ciyaya waxaan u shubmay sidii biyo oo kale oo lafahayga oo dhammuna xubnihii way ka kala baxeen oo qalbigaygii wuxuu noqday sidii shamac oo kale oo wuxuu ku dhex dhalaalay xiidmahayga xooggaygii wuxuu u engegay sidii dheri burburkiisa oo kale oo carabkaygiina daamankayguu ku dhegay oo waxaa i gelisay ciiddii dhimashada waayo waxaa i hareereeyey eeyo oo waxaa hareerahayga isku wareejiyey shirkii xumaanfalayaasha oo waxay iga mudeen gacmaha iyo cagaha lafahaygii oo dhan waan tirin karaa oo iyagu way ifiiriyaan oo igu dhaygagaan dharkayga bay qaybsadaan oo maradaydana saami bay u ritaan laakiinse rabbiyow ha iga fogaan taageerayahaygiyow dhaqso i caawi naftayda ka samata bixi seefta noloshaydana ka samata bixi xoogga eyga iga badbaadi libaaxa afkiisa haah xataa geesihii gisiyada waad iiga jawaabtay magacaaga waan u sheegi doonaa walaalahey oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa kuwiinna rabbiga ka cabsado ammaana isaga farcanka yacquubow sharfa isaga oo kuwiinna israa'iil ka soo farcamayow isaga ka wada cabsada waayo isagu ma quursan mana karhin kan la dhibay dhibkiisa oo wejigiisiina kama uu qarin isagii laakiinse markuu u qayshaday ayuu maqlay xaggaaga ayaa ammaantaydu kaga imaanaysaa shirka weyn dhexdiisa oo nidiradayda waxaan ku bixinayaa kuwa isaga ka cabsada hortooda oo waxaa wax cuni doona oo ka dhergi doona kuwa camalka qabow kuwa rabbiga doondoonaa isagay ammaani doonaan qalbigiinnu weligiis ha noolaado dunida darafyadeeda oo dhammu waxay soo xusuusan doonaan oo u soo jeesan doonaan rabbiga oo qolooyinka quruumaha oo dhammu waxay ku sujuudi doonaan hortaada waayo boqortooyada waxaa leh rabbiga oo isagu waa taliyihii quruumaha dunida kuweeda buurbuuran oo dhammu waxbay cuni oo ilaah bay caabudi doonaan oo inta ciidda gasho oo dhammuna hortiisay ku sujuudi doonaan xataa kii aan naftiisa sii noolayn karin farcan baa isaga u adeegi doona oo sayidka waxaa looga sheekayn doonaa qarniga imaan doona oo iyagu way imaan doonaan oo waxay dadka dhalan doona u sheegi doonaan xaqnimadiisa iyo inuu sameeyeyba